wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta ku qabtay shir jaraa'id magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin dayncafinta soomaaliya dib usoo daabicidda lacagta cusub ee shilinka soomaaliga iyo xaaladda hantida qaranka oo wasaaradda maaliyaddu ay tirakoob ku sameysay cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in hanti badan oo ay leedahay dowladda ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah ayna tirakoob ku sameeyeen isagoo digniin u diray shaqsiyaadka uu sheegay in ay haystaan hantida dowladda qaarkoodna ay sii iibiyeen waxa uu sheegay in dowladda ay ka shaqaynayso sidii gacanta loogu soo celin lahaa guud ahaan hantida maqan islamarkaana ay dhowaan soo bandhigi doonaan goobaha iyo meelaha ay ku kala maqan yihiin iyo sidoo kale shaqsiyaadka haysta wax alla wixii niisha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada ah hantida maguurtada saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan muqdisho keli ahayn of course waddankao dhana ayaa lasoo tira koobay intooda badan waaba laysku dul taagay waa lasoo sawiray cidda haysataa lasoo sheegay ama ama ku jirta necessary inay haystaan maahay qof baa iskaga jira baa laga yaabaa qaar rumaysan iyagu leeyihiin ama qaar baabale waan iibsanay inay ka iibsadeen anigu allahu yaclam ma garanayo tallaabada labaad inaan arrintaa dabagalno hantida hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada waxaasoo dhan iyagana waa soo tiro koobnay waxaa iminkaan annaga aan muhiimadda saarayna waxa weeye wax waloo dawladdu leedahayba in registerka la geliyo hab laysla garto ah ayaan horta aynu ku tali jireen dhammaadna way ku dhowdo hadhow waxaanu gudbin doonaa guddida cusub ee ra-iisul wasaaruu sameeyey ee soo celinta hantida qaranka ayagaa markaa dabageli doonaa oo arrintaasi soo dhammaydo meel wanagsama marayna waxaan doonaynaa markaa dhowaan inaan ogaano soona bandhigno hantidii qaranku halkay ku eedan tahay wasiir bayle waxaa kaloo uu ka hadlay xaaladda maaliyadda dalka iyo barnaamijka deen cafinta soomaaliya uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo islamarkaana dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii deynta loogu cafin lahaa isagoo soo bandhigay lacagaha lagu leeyahay dalka iyo wadamada ku leh lacaga badan baa laynagu leeyaho shan bilyana soomaaliya waxay ku qaadanaysaa lestan four years lestan four years bay ku qaadanaysaa inay garaajuweyd garowdo in deynta laga daayo now halkeer marayna markaa deynta shanta bilyan saddex gruub ayaa inagu leh waxaa weeye baanaka internationalka i f iska laydhaa world banka i m f-ka iyo african development banka weeyaan saddexdaasi keliya oo laysku geeyey bilyan wax ku dhow ayay inagu leeyihiin waxa kale oo jira wadanada oo kala qaybsamay oo qaarna layidhi paris club ayaa iyaguna jiro saddex bilyan ayay nagu leeyihin carabahana inta kale ayay leeyihin non paris club laydhaa now carabuhu waxay adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dawlada inagu leh intooda badanna hay-ada ay iyagu wada leeyihiin baa inagu leh iyagu qolooyinkaas deyn ma cafiyaan dib uunbaa oo dhigi karaa ee lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodabana waan ka shaqaynaynaa in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan dalka soomaaliya lown amaah qaadan maayo shanta sano ama tobanka sano soo socda ya leanna amaah markaad qaadanayso waa inaad aada u foojignaataa ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo soo hadal qaaday lacagta la sheegay in soomaaliya loo soo daabacayo ayaa sheegay in uu socdo qorshaha lacagta cusub lagu sameynayo si loo fududeeyo sida uu yidhi isticmaalka lacagta maadaama lacagta hadda la isticmaalo ay tahay mid muddo dheer soo shaqaynaysay haatanna ay caqabado badan ka jirto isticmaalkeeda arinta lacagtii soo daabicidii lacagta qulaanqulshaha iskugu timi waxay isugu timi lacagtii lacag lagu soo daabici lahaa waraan idinku sheegay oo dhowr iyo afartan milyana in la helo wax walba waan baryo tegeyna markaa markaan naha dowlad hebel lacagtii lagu soo karinkareyn lahaa baan kaa rabnaa de waxay odhan intanan hayaaye ma halkanaad gelimisa halkanaad gelimisa boqol boqol foogo oo wada bannaan intaasoo foogo oo bannaan ayaa loola midkaad gelinaysaa adigu geli ya masaalarigaad ku kabi leanna saalarigii baan iska bixi mushaarkii baan iska bixi karayn taasaad ku kabi ma dawladda barhkeedoo aan layn haysan baad ku kabi ma ciidamadaad ku kabi ya cuntadoodaad ku kabi mise waxbaad kasoo birin garayn marka suu fiixanto yaa isku gubayna lacagaha barh baan haynaa barhna of course way naga dhiman yihiin waxaan ku talagelaynaa arrintaasi inay noo suuro gasho marka ugu horrayso laakiin waxay nagaga go-an tahay in lacagtii soomaalida soo celiyo marka lacagta hadday naga maqan tahay dhinac dhan bayna maqan arrintaasi marka arrin aada noogu weyn bay tahay hana raagsanina waa ku dadaalayna arrintaas inay soo baxdo si kastoo ay tahay digniinta wasiirka uu u jeediyey shakhsiyaadka la tuhunsan yahay inay haystaan hantida qaranka ayaa kusoo beegmaya iyadoo bishii janawari ee sanadkan uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu magacaabay guddi loo xilsaaray soo celinta hantida qaranka ee ka maqan dowladda iyadoo haatanna guddiga uu wado dadaala dib loogu soo celinayo hantida dowladda islamarkaana uu sameynayo tirakoob la xiriira goobaha iyo meelaha ay ku kala maqan yihiin saynab abukar maxamed v o a muqdisho